geeridu waa xaq waana kala naxdin badan tahay waana kala xanuun badan tahay waxaan dowladda soomaaliya ka codsanaya inay inankaas meydkaa in la ii keeno sida ugu fudud oon siyaasad layga gelin waa dhintay waanu aabbihii oo muuse xaaji cabdi xadiya maanta haddii wax kaloo aan hadalaho iiga bannaani ma jiro inaan meydkaa dowladda soomaaliya siyaasadna iga gelin la ii keeno aan ku samro aan aasto intaasi ayaan madaxda soomaaliya ka codsanayaa dowladda soomaaliya iyo cid kasta oo iyo hay-addii ikaawa ee uu u shaqayn jiray ee tababarka soo siisay sidaasi ayaan hay-addaasina waxaan ka codsanayaa iyaduna inay ka howlgasho hanti aannu maanta ku doonannana ma haysanno sidaa awgeed waxaannu ka codsananaa madaxda soomaaliya ee madaxweynaha leh wasiirada leh dhammaantood waxaan ka codsanayaa inaan meydkaa layga siyaasadaynin la ii keeno aan ku samro sidaasaan ka codsanayaa iyo ciddii islaamihii kale ee hawshaasi waxay iga qaban kartaba